Dhismaha xarumahan oo isugu jira masaajid iyo goobo lagu baran doono diinta Islaamka ayaa laga bilaabay degmada Luuq ee gobolka Gadow. Dhismahan ayaa waxaa fulinaya hay'adda Hayat Foundation. Cumar Buule, Guddoomiyaha hay'adda Hayat Foundation ee degmada Luuq, gobolka Gadow ayaa faahfaahin ka baxshay dhismaha xarumahan.
maanta waxaan taagannahay macadkii weynaa ee ay maalgelinaysay ama ay dhisaysay Hayat Foundation ayaan maanta taagannahay sidaad u jeedaan macadkii waa la bilaabay dhismihiisii waad u jeedaan ciiddii waatana qolalkiina gadaal bay iga jireen waad u jeedaan dhammaan waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta meel kastoo ay joogaan in laga qayb qaato dhismaha macadkan loogu talagalay in sare looga qaado barashada diinta islaamka macadka wuxuu ka kooban yahay saa u jeedaan toban qol iyo masaajid iyo musqulo iyo waxyaabihii loo baahnaa oo dhan jikooyinkii buu ku- baa- baa baa ku yaalla marka waxaa loo baahan yahay macadkan in laga qayb qaato oo dhammaan dadka ku abtirsada gaar ahaan hayat foundation in ay ka soo qayb qaataan oo maalka loo huro ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albiri waataqwa isu kaalmaysta oo gacan isaga geysta wanaagga iyo alka- alla kacabsiga halkan alla kacabsi baa lagu baran doonaa jiilka degmada luuq joogoo dhan insha allah waxaan rajaynaynaa inay macadkan ka soo qalinjibiyaan ay ka noqdaan markaasi dad ilaahay ku xiran Qaar ka mid a culummada degmada Luuq ayaa bogaadiyay dhismaha xarumahan iyagoo ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha xarumaha.
alxamdulilah walaalayaal waxaana ilaahay ka rajaynaynaa eh, inaan xalfadeeda u imaan doono maalinka la dhameeyey maanta waa maalinka asaaskaan joognaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa insha allahu inuu noo suurageliyey inaan isugu imaano xalfadeeda maalinka ay dhamaato walaalayaal meeshaan waxaa ujeeddada ay tahay inaan samayno eh, madarasad iyo masaajid isku mataanaysan kuwaasoo la doonaya maarata in diinta islaamka iyo waxbarashada ubadka soo korhay sare loogu qaado sidaa awgeed dadka muslimiinta ah oo dhammaan caalamka ku nool iyo dadka soomaaliyeed oo muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay gacan lagu siiyaan Eh, waad ogtihiin waqti ayaa la iska joogaa xaaladaha way iska barakaysan yihiin Eh, waana khayr oo dee dad waxaa jira khayr jecel oo ilaahayna qofkii khayr jecel dee asna khayrka unbuu siinayaa Een, macadka xayaad waa sida xogtiisa linkugu sheegay halkan waxaa laga dhisayaa derbi iyo toban fasal oo maaragtay qolalkooda ay aada u waaweyn yihiin iyo musqulo iyo masaajid weeye Eh, xafiis inahaasuu ka kooban yahay guud ahaan dhismaha dhulka waa weyn yahay dherarkiisa waa boqol ballaca waxaa weeye waa afartan iyo xoogaa dhulkana intaasuu leegyahay oo wax walba ayaa geli kara laakiin hadda bilowga aas-aaska waxaan ku bilaabayna waa intaas wixii dambe waa lagu dari doonaa sida walaalaha iga horreeyey khayr allah siiya ay sheegeen waxaan codsanaynaa cid kasta oo khayr jecel inay ka soo qayb qaadata dhismaha macadka oo hadda bilow hood arkaysaan inuu socdo Dhismaha xarumahan oo isugu jira masaajid iyo goobo lagu baran doono diinta Islaamka ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada degmada Luuq ee gobolka Gadow.